siaa og tahay degmada afgooye ayaa baryahan gawaari ayaa ku xanibneyd gawaariduna maahan kuwa ay maamulka amase deegaanka lagu xanibay maahan balse waxa ay ka cabsan waxay cabsi ka qabaan in dhibaato lagu geysto deegaanka udhexeeya afgooye ilaa iyo walaweyn halkaas oo isbaarooyin ay kusoo bateen oo niman quuleysataa ay meeshaas isbaaro dadku ugu dhiganayeen dhibaatana ugeysanayeen gaadiidkana ay dhacayeen lacaga fooqal caqligan ay ka qaadanayeen gaadiidka mararka qaarna guddoomiye gaadiidka hadda xaniban tiradiisa intee la egyahay nimanka jidka isbaarada dhigtayna maxay yihiin gaadiidku waa tiro ilaa boqol gaari gaarayaan oo xamuul u sidaa gobolada bay iyo bakool ilaa gedo ilaa iyo xuduudda etoobiya u sidaan ayay ahaayeen gawaarida waxaana ay u socdeen meeshaas safarkoodu ahaa waxaa xanibayana waa ciidamo qawleysataa oo wadada ku jiraan oo aanan gu guuto gooniya amase aanan ka mid ahayn ciidamada xoogga dalka markaan u dacwoonay ayagii ay yidhaahdeen annaga ayaa qabanayno haddana wax waa laga qabtay saakay markii duuradii uu soo dhawaayo oo kale ayaa ciidamadii meesha ay ku baxeen wadadiina waa la kaliirgareeyey gawaaridina waa ay dhaqaaqeen hadeertaan wax ka qabashada bal intaanan u gelin xoogaa dadka inaad sawirka u yaraa iftiimisaa loo baahan yahay waa ciidan iyo waa qowleysato xoogaa way yaro adag tahay in la fahmo marka sharaxaad bal naga sii raggaani waa rag waagii hore ciidan ahaa jiray balse ka goostay oo hadeertaan baafin laga gudbiyey oo aanan ciidan ahayn marka waddadaas ayay ku jiraan dadka ayay dhibaato u geystaan way dhacaan oo dadka xoolahooda hantidooda ayay ka dhacaan mararka qaarkood waxay ka qaataan lacaga baada ayay ka qaataan oo taleefanadoodii ayay ka saartaan marka arrinta qaabkaas ayay tahay marka wax ciidan rasmi oo toosana maahan ciidamada xooga dalkana waxay yidhaahdeen annaga naga mid aha waxayna ballan qaadeen nin allaala ninkii waddadaas soo istaago in ay tooganayaan toogashan ay ku dilayaan maxamed ibraahim barre waxaad noo sharaxdaa intee in la eg buu dhibka noocaana soo jiitamayay dhibaatadani waa mid wakti soo jiitamaysay oo mar walbana annaga aan ku bixeenay marka waddada lagu baxo oo ciidamadii ay waddadii galaan oo nimanka ay wax ka qabtaan ayaga waddada waa ay ka leexanayaan oo duurka ayay galayaan jabadka ayay galayaan mar allaala markii laga soo laabtana oo ciidamadii ay meesha ka tagaanna waddada ay soo istaagayaan ayagoo mararka qaarna gawaarida xataa gubaan mararna hantidoodii ka dhacaan dadkii marna si ku sameeyaan oo gawaari la gubay ayaa anaga degmada gooyona loogu keenay oo ayaga ay soo gubeen oo dhibaato ay usoo geysteen qaarna ay hantidii kasoo dhaceen waxalaal waxay wateen marka qaabkaas niman u shaqeysta ay yihiin qaar badan oo kamidana waa lasoo qabtay oo xabsiyada magaalada muqdisho ayay ku xiran yihiin xataa laba siday isu qabanayso bal noo yara fududee jidka udhexeeya afgooye iyo baydhabo waxaa haystaa la yidhaahdaa al-shabaab siyaasiyiintu way ka leexdaan dadka caanka ah diyaaraday raacaan jidkii ciidamadii loogu talagalay inay furaan qaar ka mid a ayaa isbaarooyin dhigtay oo dadka lacaga weydiisanayo marka raje intee la eg baa laga qabaa in jidkaasi uu hagaagsanaado jidka ciidamada loogu talagalay maaha kuwa isbaarada dhiganayo ciidamada isbaarada dhiganayo ayaga iyo nimanka waddada ay u xirantao nabadiidka waa isku mid ayay yihiin annagana hal nooc ayaa oo la dagaalamayna ragga aan dooneyno inay waddadaas furaan waa ciidamo deegaanka ciidamadii xoogga dalka ah oo maxaa lahaa waddadii la dagaalamayaan mooryaanka isbaarada dhiganayo iyo maxaa lahaa ninka dhibaatada ugeysanayo nabadiidka intaba la dagaalamaya marka hawshaasi waa mid socota waddadaasi naasaa og tahay ma ahan inay xiran tahay waddada inta ka dambeyso walaweyn wixii ka dambeeya ayay waddada ka xiran tahay ilaa buuraha kale intaan la gaarin laakiinse inta kasoo sokeyso walaweyn oo afgooy walaweyn inta udhexeyso waddada waa ciidamada xooga dalka ayaa joogaan goobo badan oo kamid a waana la maraa waddo nadiif waa waddadaasi ma ahan waddada xiran taas waa waddada marka la gudbo walaweyn ayaa ilaa laga gaarayo buurha kabaagteeda meel ah oo jamaacada meel la yidhaahdo iyo intaasoo dhan hoos imaato meesha waddada ka xiran taha oo keliya si kale haddii loo dhigo gobolka shabeellada hoose ee aad guddoomiyaha u tahay dhankiisii waddada way ka furan tahay dhankii baay ayay ka xiran tahay ugu dambeyntii maxaa idiin qorshaa hawshani inaysan soo noqnoqon oo ganacsatada iyo dadka jidka maraya aysan dhibkaan mar kale la kulmin kadib markaan kulan wada yeelanay ciidamada xooga dalka madaxdooda ugu sarreeyo iyo wasaaradii gaashaandhigga madaxda ugu sarreysay intaba waxaan go-aan ku gaarnay in aan waddadaasi mar dambe isbaaro wax la yidhahdo horta aanan lagu arkin ninkii soo istaagana oo askari hadduu yahay iyo hadduu yahay mooryaan ama dhibaato dadka qof ku geysanaya uu yahay wax alaala wuxuu ahaadaba in madax lagu dhufto ayaanu ku heshiinay isbaaro dambena waddadaas looma ogolaanayo maamulkii ayaa ka shaqeynaya waddadaasina mar walba ciidamada xoogga dalka ayaana roondadaas ku samaynayaan waddadaasina qaabkaas ayay ku furantaasa inta udhexeyso muqdisho ilaa walaweyn gobolka shabeelle hoose wuxuu ka geyay laayo leego intaasoo dhan waa gobolka shabeelle hoose laakiinse hadeertaan gacanteena weli kuma jirto degmada le- deegaanka leego iyo yaaqbarweyne intoo dhanba nimankaas nabadiidka ayaa joogaan laakiinse waa mustaqbalka dhow meelaha la xoreynayo ayay noqon doontaa